faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo halkani waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataa warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanayo waa akhbaaraadka rediyo cadaado saakay kuwada ugu waaweynna waxaa ka mid a faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ku dhex maray degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo magacaabay guddiga isku keenista dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo magacaabay wasiiro cusub madasha xisibiyada qaran oo soo dhoweeyey guddiga isku keenista dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka uu magacaabay guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynihii dalka burundi oo la ogaaday cudurka u dhintay qodobadaasi wuxuuna ku soo korra intaan warku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibadana dhegaysanayow ee gabdhow u diyaargarooba qodobadaas iyo kuwo kala faahfaahsanna
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaan habadiidinka leenahay akhyaartana dhegaysataay waa subax sabti ah taariikhdana ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo labaatanka intaas aad maqshay waxa ayan qodobada ku door koronaa warka subaxnimo iminkii haatana ku soo dhowaada warkii oofisan faahfaahino dheeraadaha ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland wariyaheena haashim cumar xasan hashimiire ayaa inoo faahfaahinaya qodobkani
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidamada jubbaland ay weerar ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo isku urursanaya meel dhobley u jirta ilaa toban kilomitir saraakiil ka tirsan ciidanka jubbaland oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa ay sheegeen in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab kadib weerar ay ka fuliyeen duleedka magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ciidamada jubbaland ayaa haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka wadaan qeybo ka mid ah gobolka jubbada hoose ma jiraan xog intaasi ka dheer oo laga helay dagaalka halkaasi ka socda madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa magacaabay wasiiro cusub isagoo wasiiro kalena xilkii uu ka qaaday madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa xilalkii ka qaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga mudane geele isaaq iyo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha hirshabelle mudane luqmaan xaaji baarqab madaxweyne waare ayaa sidoo kale magacaabay beddelka labadii ruux oo xilkii ka qaaday wasiir ku-xigeenka amniga ayaa loo magacaabay mudane xasan maxamed cilmi waxaana sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda loo magacaabay mudane yuusuf sheekh xasan macalim wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan geele isaaq warsame ayaa shalay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii wasiir ku-xigeenka amniga maamulka shir jaraa'id uu warbaahinta ugu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayuu ku sheegay inay timid kadib markii taliyaha booliiska gobolka uu joojiyey banaanbax lagu taageerayo dowladda federaalk soomaaliya oo uu wasiir ku-xigeenka qaybka ahaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi ayaa magacaabay guddiga isku keenista dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka cabdi xaashi cabdilaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa magacaabay guddiga isku keenista madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed kadib war-saxaafadeed uu xalay soo saaray guddigani ayaa ka shaqayn doonaa isku keenista madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ayagoo diyaarin doona shir looga arinsanayo hanaanka lagu geli doono doorashada qaranka ee la filayo inay dhacaan dabayaaqada sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa iyo koo iyo labaatanka si loo helo hab iyo hanaan raallida iskaga yahay oo lagu galo doorashada xubnaha guddigani oo ka kooban sagaal xubnood waxaa ku jira gudoomiyuhu senatar cabdiraxmaan faroole senatar cabdirasaaq jurile senatar cabdi maxamed dhuxulow senatar xuseen sheekh maxamed senatar cusmaan dufle senatar cabdilaahi sheekh ismaaciil fartaag senatar cabdulaahi cabdi garuun iyo senatar muxiidiin sheekh cali jaamac guddigani ayaa ka shaqayn doonaa isku keenista iyo wadahadalka madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka xili dowlad goboleedyada dalka qaarkood ee khilaaf kala dhexeeyo madaxda dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya dhanka kale madasha xisbiyada qaran ayaa soo dhaweeyey guddiga uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed ayaa soo dhabeeyey guddiga uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kaasi oo bilaabaya isku keenidda madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka iyo qabsoomidda shirka wadatashiga ee looga arinsanayo doorashooyinka qaranka ee la filayo inay dhacaan dhawaanahani waxaan soo dhawaynaynaa guddiga uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi ee ka howlgeli doona isku keenista madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo qabsoomidda shirka looga arinsanayo hanaanka lagu geli doono doorashada qaranka labada kun iyo labaatanka ilaa iyo labada kun koo iyo labaatanka si loo helo hanaan raalli ay iskaga yihiin dhammaan saamiliyada siyaasadda ee dalka waa tallaabo mudan dhiirigelin iyo garab istaagka maadaama guddoonka aqalka sare ay muujiyeen bislaani inay ka go'an tahay xalka gaarista mashaakilka muddada dheer u dhexeeyey madaxda labada heer ee dalka oo kala ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa in labada dhinac ay muujiyaan tanaasul iyo in laga fikiro mustaqbalka soomaaliya oo wadahadal iyo isqancin oo keliya guul lagu gaari karo ugu dambeyn madaxweynihii hore ee dalka burundi ayaa la ogaaday cudurka uu dhintay ilo ku dhudhow qoyska madaxweynihii geeriyooday ee burundi ayaa xaqiijiyey in dhimashadii ay daba soctay kadib markii uu ku dhacay cudurka covid nneteen wararka laga soo xigtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda burundi oo shaacinaysa in biore nikurasiza uu la xanuunsanayay cudurka safmareenka ah ee coronavirus xaaskiisa oo cudurka uu ku dhacay ayaa xilliga geeridiisa timid lagu daweynayay waddanka kenya warbaahinta soos oo arrintani daaha ka qaaday ayaa dib u eegis ku samaysay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii uu sameeyey madaxweynaha ka hor inta aan lagu dhawaaqin dhimashadiisa dowladda bujumbura ayaa horaantii isbuucani sheegtay in biyore nikurisiza uu wadnaha istaagay iyadoo aan ka hadlin inuu fayruska qaaday in kale nikurisiza ayaa lasoo teminayay inuu sahansanayay khatarta cudurka safmareynka ah ee covid nneteen isagoo amar ku bixiyay in la sameeyo ololaha siyaasadeed iyo doorashadii xigtay ee uu ku damacsanaa inuu xilka iskaga wareejiyo guud ahaan saaxiibayaal waxaa jeclahay inaa intaasi ku soo afmeeray warkiisu waxnimaad kala soctay reediyo cadaado warka maanta waxaa idiin soo saaray idiina farsameynaya haashim cumar xasan haashim miire waxaana halkaa idinkaga tebinaya anigoo ah miyaa sharaf karaama cadaadii deegaanada ku dhadhow waxaa si toosaa naga maqlayseen mujo dhirirkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan migaartisa halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee toos nagala socdeen mujada f m siddeetan iyo siddeed dhibic eber migaartisa halka dadyowga adduunka ee toos nagala socdeen aaladda tebinta tooska ee live streamka oo ah www dot radio cadaado dot com warkayga ciddii useege am dib kala soo qabsatay waxay dib uga baarbaaran karaan asoo iskugu jira maqal qoraar sawiraba beejka internetka ku leenaa ah www dot radio cadaado dot com warkan warkiisa xiga ayaa inoo madan laha balse inta ka horeysa waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh